بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تبارك وتعالى ودرسي تضباب almartabatu athaniya waxaanu ka soo baxnay martabadii koowaad waxaanu ku jirnay fasalkii ahaa in alaslu athani macrifatu diin lislaami biladilla in diinta islaamka daliil lagu barto asalkii marka waxaanu ka soo baxnay qeybtii koowaad oo ahayd wa kullu maratibin waatuu yidhi maaragtay talaata maratib inuu yahay diintu islaamku talaata darajaat alislaam baynu soo baranay marka arkaanti islaamka iyo islaam waxa uu yahay waynu soo fahan almartabatu athaniya marka waa alimaan waa iimaanki wey aliimaanu luqatan xagga luqadda waxaa la yidhahdaa altasdiiq rumayn baa la yidhahdaa qofkaa waa rumeeyey ayaa la yidhahdaa التصديq wey macnaha loo jeedo ama fi الاصطilaax wuxuu sheiku isagu ku tacriifiyey waxa uu yihi alimaanu wa huwa bidc وasabcuuna shucba waa bidcigu waa fawr wey wasabcuunna waa toddobaatan shucba laamood ay macnaha waa dhowr iyo toddobaatan darajo faأclaaha waxa weeye kan ugu sareeya qowlu laa ilaha ila allah waa inaad ilaahay qirtid annahu laa macbuda bixaqin ila allah wa ana maxamedan rasuuluna waa la socota wa adnaaha kan ugu hooseeya imaatat ldaa can ariiqi imaata waa ka leexin wey adaana waa wixii dadka dhibaya can ariiqi ariiq in laga leexiyo walxayaau xishoodkii shucbatun waa qeyb laan weeye min aliimaani iimaan ka mid xadiidkii nabiga calayhi salat slam sidii ugu soo arooray buu inoogu tacriifiyey oo nabiga calayhi salat salaam baa yidhi aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba riwaadaha qaarkood bidcun wa situun ayay leeyihiin sidaas markuu inoogu tacriifiyey laakiin aqsaamtiisii iyo waxa weeye tacriiftii buu israaciye sida ay culummadu u tacriifiyaan aliimaan cinda ahli الsunna waljamaca luqatan waa altasdiiq waistilaaxan waa ictiqaadun bilqalbi qalbiga in laga ictiqaado oo laga rumeeyo ilaahay wa qowlun billisaan carabkana lagaga dhawaaqo oo laa ilaha ila اllah maxamedan rasuullah lagu dhawaaqo wa camalun biljawaarix xubnahana lagaga camal falo qofkii uu la yimaado camalkii wa huwa markaas ayuu bidcun wa sabcuuna shucba imaanay markaasuu dhowr iyo toddobaatan u qaybsamay weliba culamadu waxay kusii daraan markay yidhahdaan ictiqaadun bilqalbi wa qowlun billisaan wa camalun biljawaarix wayaziidu biaaca wayanqusu bilmacsiya yaziidu wuxuu ku ziyaadiyaa ku ziyaadaa biaaca daacada wayanqusu wuxuuna ku nusqaamaa bilmacsiya macsiyada markaas ayuu la odhanayaa wahuwa bidcun wa sabcuuna shucba fa aclaaha qowlu laa ilaha ila allah kan ugu sarreeya waa qowlu laa ilaha illa allah wa adnaaha imaadat ladaa can ariiq xumaanta oo waddada laga leexiyo walxayaau shucbatu min aliimaan xishoodkuna wuxuu ka mid yahay iimaanka saas weeye macnaha marka uu isku qabsanaayo xishoodkuna waa in waxa xun banaanka laga maro wixii wanaagsanna la sameeyo oo waxa weeye ilaahay darti loo sameeyo haddaba sidaas ayay culummadu ku tacriifiyeen marka waxa uu keensanaayo iimaanku waa in aada kulli acmaasha saalixa haddii aada la timaadid ama caqiida ha noqoto ama wax kale ha noqotee markaas ayuu iimaankii dhammaystirmaaya haddaba qowlka sheekh cuthaymiin wuxuu yihi raximah llahu tacaala waljamcu mayna- bayna ma tadamanahu kalaamu lmu'alif raximah llahu tacaala min ana aliimaan bidcun wa sabcuuna shucba kulminta la kulminaayo la jamcinaayo qowlka sheikhu uu yihi iimaanku waa bidcun wa sabcuun iyo wa ana aliimaana arkaanuhu sitta oo inoo imaan doontaa waxaa lagu jamcinayaa halkan shiikhu arkaantii inooma sheegine wuxuu inoo sheegay tacriiftii iimaanka laakiin arkaantiisi waa inoo soo socota oo waxa weye markii uu nab- jibriil uu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam mal iimaan waxau yidhi aliimaanu ay waxaa lagu xambaarayaa markataa ma huwa arkaan liimaan wuxuu yidhi an tu'mina billah wamalaa'ikatih wakutubihi warusulihi walyawmi alaakhir watu'mina bilqadari khayrihi wa shari xadiidka jibriil taasi marka waa arkaanta inoo soo socota laakiin iimaanka tacriiftiisii waa sida ahlu sunna ay ku tacriifiyeen oo ah ictiqaadun bilqalbi qalbiga in laga ictiqaado wa qowlun billisaan carabka in lagaga dhawaaqo laa ilaha illa allah muxamed rasuulu llah wa camalun biljawaarix acmaashii lala yimaado salaadii soonkii xajkii kulli lala yimaado wayaziidu biaaca wayanqusu bilmacsiya wuxuuna ku ziyaadaa daacada wuxuuna ku nusqaamaa macsida taas weeye tacriifta ahlusunna waljamaca ay qabaan khawaarijtaas uma tacriifiyaan waxa weye murji'ana ma ogola wayaziidu bidaaca wayanqusu bilmacsiya ma ogola firaqu daalloo dhan warka waa ku dhumeen sida saxiixaana taas wey acmaashuna waa min aliimaan oo ilaahay baa yidhi raggii dhintay intaan baytulmaqdis markii ay qibladu ahayd intaan xagga kacbada loo jeesan dadkii dhintay ayaa markay isweydiiyeen oo yidhahdeen raggii dhintay qiblada ka hor muxuu noqonaysaa salaadoodi ayuu yihi ilaahay wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ay salaatakum ayay mufasiriintu yihahdeen salaadii iimaan ayaa lagu magacaabay wakaas qaala sheekhu wuxuu yihi marka waa arkaanuhu arkaantiisu sittatun lixwa lix weeye rukniyada iyo tiirarka uu ku taagan yahay sida arkaanulislaamba aynu shan ugu soo marno an tu'mina billaahi baa ugu horeysa ko an tu'mina billah aliimaanu billahi qaala sheekh cuthaymiin raximah llahu tacaala waxau yihi aliimaanu billahi yatadamanu arbacata umuur afar arrimood ayaa loo jeedaa marka lagu leeyahay aliimaanu billah afartaaba waa inaad la timaada alawal aliimaanu biwujuud illahi tacaala ilaahay inaad rumaysan tahay jiritaankiisa inaad rumaysan qaala sheekh cuthaymiin waxau yihi arrinta noocaasa inuu ilaahay jiritaankiisa wqad dalla calى wujuudihi tacaala alfidrat wاlcaqlu wاsharcu wاlxis fidradu waa ku tusta caqliguna waa ku tusiye sharciguna waa ku tusiye xisiguna wax la taaban karo bal aynu fiirina marka qaabka ay fitraduna kuu tusayso oo adilada aadna ay kuu tusayaan fitradu waa qofku wuxuu ku abuuran yahayo nebigu waatuu yihi calayhi salaatu wasalaam kullu mawluudin yuuladu cala alfitra ay calaa fitrati lislaam qofku markuu dhalanaayo islaam sababtu maxay tahay alastu birabbikum khayru balaa buu ku taagan yahay nebigu wuxuu sheegay in duriyadii nebi aadam ilaahay uu dhabarkooda dhabarkii nebi aadam uu ka soo saaray caalamu bari baa la yidhahdaa marka maalintaas ayuu wuxuu yidhi alastu birabbikum war miyaanaan rabbigiina ahayn sa yihahdeen qaaluu bala ha bala bay yidhahdeen waana taas ayuu qofku ku dhalanayaa marka nebiguna taas uu sheegay oo wuxuu yidhi fa abawaahu yahudaanihi ow yunasiraani aabihii iyo hooyadii ayuunba ama yahuud ka dhigaya ama nasaaro ka dhigaya ama majuus ka dhigaya ama mushrikiin ka dhigaye qofku waa muslim markuu dhasho waka fitradu marka taasay kutusaysa amaa caqliga dilaalada caqliga oo qofka caqligiisa inuu kutusayo allah subxaana wa tacaala inuu jiro oo jiritaankiisa intaan adilladaba la gaadhin waxaa kutusaya leanna sababtu waxa weye makhluuqaadkan faraha badan oo samada iyo dhulkan iyo buuraha iyo innagaba laabudda waa inay jiraan wax abuuray waay waxaa la yidhaha kullu saanicin kullu masnuucin lahu saanic camal kasta oo la sameeyo wax walba oo la sameeyo wax walba oo la abuuro laabudda mid la abuuray wax iyagu naftooda is-ahaysiiya oo is abuura ma jiraan laa yumkin suurtagal marka maaha marka haddayna suurtagal ahayn iyagu inay is abuureen suurtagalna ahayn inay iska abuurmeen suurtagalna aynan ahayn inay aabbahoodii hooyood abuureen am khuliquu min gayri shayin am hum alkhaaliquun ba am khalaqu samaawaati arda laa yuuqinuun ma iyagaa is abuuray baa la yidhi mise waxa la-aan baa laga abuuray waa iska abuurmeen miya waxaasoo dhan waa la diiday haddaba qof walba wuxuu aaminsan yahay inuusan isagu is abuurin waa ko wuxuu aaminsan yahay inuusan iska abuurnin oo iska imaanin ee asbaab uu ku yimid haddaba laabudda kii wax abuuray waa in la aamino waa allah subxaana wa tacaala waa allah sidaa daraaddeed ayaa markii uu maqlay jubayr ibni mudcim markuu u maqlay aayadahan isagoo luuqadii fahmaya weli aan islaamin ayuu markuu maqlay oo dhagaystay ayuu markaa qalbigiisa iimaankii galay qalbigiisa ayuu iimaankii galay nebigu u yimid calayhi salatu salaam oo akrinaya fii suurati duur ku tukanaya markaasuu dhagaystay markuu aayadahan soo gaaray am khuliquu min gayri shayin am hum alkhaaliquun ayuu wuxuu yihi kaada qalbii an yadiir qalbigaygu wuxuu ku sigto inuu duulo wadalika awalu maa waqara aliimaanu fii qalbii buy markii ugu horreysay oo iimaanku qalbigayga galay bayba ahayd waana adilla kutusinaysa caqliga haddaba suurtagal ma aha qofku inuu isagu is abuuro suurtagalna ma aha inuu iska abuuro hadda haddii qofku yidhaahdo guri baa iska dhismay aan la dhisin war naga tag baad leedahay been baad sheegaysaa caqli ma ahay saa daraaddeed haddaadan adiguna marka ilaahay baa ku abuuray marka inaad ilaahay jiritaankiisa aada rumaysid ayuu caqligu caqligaagu kutusaya ha caqligaagu ayuu kutusayaa ilaa qofkii maaragtay mukaabara iyo dee kibir la yimaada taasi waa wax gaara koomkan dhan oo aynu u jeednaa iska abuurmay suurtagalma oo saa u dheerarka badan oo waxa weye saa u wanaagsan oon wax khaldamaya jirin oo waa in la rumeeyo marka allah subxaana wa tacaala ama adilada sharciga faiyo kaiira jiddan kutubta samaawiga ah kitaabkeenaan iyo kutubtii ka horreysayba kulli waxay caddeeyeen allah subxaana wa tacaala inuu yahay alkhaaliq almalik almudabbir almuxyi almumiit kulli way caddeeyeen adiladuna waa fara badan tahay horena waa inoo soo martay oo tawxiid rububiya ay inoogu soo martay adilada afraad oo xisigaa waxa weeye oo kutusaysa allah jiritaankiisa waxa weeye marka ugu horeysa waxaan maqlaynaa daa'iman oo aan dareemayna oo aan u jeedna qof ilaahay baryaya oo daaciya ilaahay buu baryaya markaasa ilaahay isla markaba ajiibaya ilaahay waxau yidhi wa nuuxan id naadaa min qabl nuux nabiyullaahi nuux baa ilaahay u dhawaaqay fastajabnaa lahu waanu ajiibnay oo dacdii waan ka aqbalna ma ujeeda id tastakiisuuna rabbakum fastajaaba lakum ma ujeeda waa adila caqliya marka allah ayuu nabigu bariyay waa yowma badar fastajaaba lakum waka sidoo kale saxiix muslim saxiix bukhaariga waxay warinayaan anas ibnu malik xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo khudbaynaya oo jumcadii khudbaynaya ayaa nin soo gala sidii rasuulka ilahi inta laama ka soo gala nabiguna waa khudbaynaya ummadda waa halaagsan abaar baa dhacday fadcu ilaha lana ilahay noo baraayo sina inuu na waraabiyo nebigu gacmuhu kor utaagay rabdoon buu samey ilahi buu baryey daruur baa timid oo meel walba roob baa isqabsaday ilaa jumcihii dambe jumcadii dambe ayuu haddana sidii usoo galay kaasuu rasuulka ilaahayo biyaa nala tegaya ilaahay noo barya ilahay naga joojiye ilaahay buu barya allahuma xawaalayna walaa calayna waa joogtatay markaa haddi allaha saa u ajiibaya marka sow ma aha xisi la taaban karo la- loo jeedo inuu allaha jiritaankiisa wax sugaayo sidoo kale aayaadka faraha badan oo nebiyada mucjisooyinkii nebiyada ayaa kutusaysa inuu allah jiritaankiisa adille waadixa wey oo allah kutusaysa waayo mucjisaad baa ilaahay nebi- nebiyadii siiyey nabiyullaahi muusa calayhi salaam isagoo iska soconayo oo ushiisa isaga tukubayo oo ushiisii wato arigiisa ku raacanayo ha wamaa hiya wamaa biyamiinika yaa muusa ba maxaa gacanta ku wadataa qaala hiya casaaya atawakau calayha wa ahushu biha calaa ghanami waliya fiiha ma'aarib ukhra he arigaygana waan ugu ugu laamaystaayo caleentaan ugu daadiya waana ku tukuba oo usha waa cuskada alqiha baa lihi tuur dhulka ku tuur dhulka ku tuur fa idaa hiya xayatun tasca waaba adeyso ordeysa halaq bay noqotayba waa hay marka waa xayo wax aada u jeedid oda taaban kartid allihii awooday oo saa ka dhigay ushii ee jiritaankiisay ku tusay nabiyullaahi ciisa sidoo kale caawidihii la siiyey kaana yuxyi lmowt meyd qabriguu imaanayo markaasuu leeyahay soo bax uu soo baxay biidni illaah qofkii indhaha la'a oo akmaha oo indhala-aanta ku dhashay ayuu masaxaya indhihiiba usoo noqonay balka haddaba waxaasoo dhan allah subxaana watacaala ayaa u siiyey oo waxa weeye biidni illaah ee ma ahayn nabiylah ciisa samaynayo sidoo kale nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inshiqaaq alqamar habeenkii mushrikiintu xujeeyeen waxay yidhahdeen natus mucjiso dayaxaa kala jeex wa dayixii baa kala dhambalmay labo kala noqda ha wa kaas haddana waa beeniyey اqtarabat الsaacatu waاnshaqa اlqamar wain yarow aayata yucridu wayaquluu sixru mustamir mar alla markay arkeen ayay haddana beeniyeen haddaba aayadahaasoo dhan waxay kutusayaan waxyaala xisiya weeye maxsuusa oo la taaban karo mucjisooyina oo allah jiritaankiisa kuu sugaya intaa marka waxaan uga gudbaynaa aliimaanu biwujuud illah waxa weeye afartii nooc oo la rabay inaad ilaahay rumayntiisa ka ka dhalanaysay tii koowaad baynu dhalan tan labaad waxa weeye aliimaanu birububiya rabbinimadiisa inaad kartid jiritaankiisa markaa kartay rabbinimadiisa inaad kartid inuu yahay alkhaaliq almaalik almudabbir almuxyi almumiit alraasiq wagayr dalik inaad qirtid ood u ogolaatid leanna ilaah baa yidhi dalikum allahu rabbukum lahu lmulk ilaahiinu waa rabbigiinu rabbigiinu waa allah waladiina yadcuuna min duunih wixii ka sokeeya ee ay baryayaanna maa yamlikuuna min qidmiir waxaa la hantaan wax ay awoodaan ma jirto rabbinimada marka ilaahay inuu rabbi yahay oo ina abuuray cid diiday lama hayo ilaa mukaabaradii iyo kibirkii waxa weye fircoon iyo namruud mooye markuu nabiyullaahi ibraahim la dooday namruud muxuu yidhi haddaygo yuxyi wa yumiit buu yidhi siyo anaa uxyi wa umiit laba nin buu intuu soo kaxeeyey baa layidhi buu midna dilay midna noolay war taa maaha baa layi waxa loo jeedo allah subxaana watacaala kii naf abuura wa haddaa taa mooday fain allaha yaati bishamsi min almashriq taati biha min almaqrib qoraxdan bedel baa lay marka waayahay ila qof waad soo qaban kadha waad dili kadha laakiin qoraxdan maa qalluucin kadha orod ka soo saar baa lay meesha u dhacdo fabuhita aladii kafar kaasi marka kibir iyo mukaabara u geystay waa kaas namruud baa fircoonna sidoo kale markuu nabiyullaahi muusa la dooday ayuu yihi ana rabbukum ilacla aniga ayaa rabbigiina maa calimtu lakum min ilaahin hayri uu garanaayey oo cilmigu u laha inuu been sheegaayo oo kaadib yahay oo waxay kadaab yahay leanna ilaahay baa yidhi wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulman waculuwa jaxdiga waxaa la yidhahdaa kufriga marka la qaybinayo kufri duxuub nooc la yidhahdaya ku jiro waxa weye qofku wixii isagoo cilmi u leh inuu inkiro waa inkiraada wey leanna inagu wa soomaalida waa isticmaalnaa hebel waxa wuu inkirayaa wuu og yahay baa la yidhahda marka juxuudku waa inkiraad qofku inuu wix inkiro oo diido oo isagoo cilmi ule uu inkiro taasaa waxaa la yidhahdaa juxuud ولهذا كان المشركون مشركين توحي أهايين كوال قرايا oo ogol rubuubiyada ilaahay ooma ay inkiri jirin haddii la yidhaahdo ee yaa ida abuuray waxay odhanayeen allah subxaana watacaala baana abuuray warufirku aayadahan allah subxaana watacaala waxa uu yidhi qul liman ilardu waman fiiha in kuntum taclamuun yaale dhulka iyo samada iyo inta udhaxaysa yaa iskale qul liman ilardu dhulka yaale waman fiiha iyo cidda ku suganba in kuntum taclamuun ad wax garanaysaan sayaquuluuna waxay leeyihiin oo ku jawaabayaan meel kale la aadi maaya sayaquuluuna lilah ilahay baa leh haddaba caqligiina xagee aaday marka qul afalaa tadakaruun waka way qirayeen marka qul man rabu samaawaati sabci warabu alcarshi alcadiim sayaquuluuna lilah qul afalaa tattaquun miyaa marka ilahay ka baqaynin waka marka allah subxaanah watacaala way qirayeen wayna ogolaayeen oo ma ay diidaneen rubuubiyadiisi waxay diidanaayeen inuu keligii caabuda walain sa'altahum man khalaqahum man khalaqa asamaawaati waalarda layaquuluna khalaqahuna alcasiizu alcaliim haddaad samada iyo dhulka yaa abuuray tiraahi waxay odhanayaan allihii casiiskahabaa abuuray ha oo caliimka ah saasay odhanayaan waa allah ay odhanayaan laata iyo cusa abuuray walain sa'altahum man khalaqahum idinkan yaa ida abuuray layaquuluna allah ilahay baana abuuray faanaa tuusakuun marka caawe caqligiini caawe xaggead aadaysa caqligiini xaggee aaday haddaba wa mru rabbi subxaana watacaala shaamilun liamri اlkowniy wاsharciy amarka halkan allah subxaana watacaala rabbinimada la is-amrayo oo waxa weeye allah subxaana watacaala rabbinimadiis waxa weeye ilaahayna amarkiisa wuxuu ku imaanaya nool ama ha noqoto markaas kooni ama ha noqoto waxa weeye sharci allah subxaana watacaala qaarish cuthayme wuxuu yihi waamru rabbi subxaana watacaala shaamilun lilamri alkowniy waasharciyi allah subxana watacaala amarkiisu kowni iyo sharci labadaba waa noqonaya fakama anahu sida uu yahay mudabbiru lkowni siduu koomka u dabaro oo koomka o dhan isaga u maamulo alqaadi fiihi wuxuu doonana ku xukmiyo kamaa yuriid haddaba sharcigana waa saas oo kale ilaahay wixii uu sharciyeeyey oo cibaado iyo axkaam ah ayuunbaa lagu caabudi karaa ilaahay isaguu yihi keligii hala caabudo keliguunbaa la caabudaya cid kale laga caabudi karo halkaana waxaynu kaga baxnay rubuubinimada ilaahay inaan rumayso asaabit waxa weeye aliimaanu biluluhiya biuluhiyati tan weeye marka midda lagu dhumay oo mushrikiintu ku dhumeen oo ku gaaloobeen oo nebigu ula dagaalamay tanay ahayd ilahay rabbinimadiis waa qiraayeen laakiin waxa wixii ka dhalan lahaa bay diideen oo markaad rabbinimada ilaahay ogolaatid waxaa ka dhalanaysa inaad keliga caabudid ay macnuhu waxa weeye biannahu waxdahu waxdahu alilah keligii baa ilaaha xaq lagu caabudo keligii ayaa ilaah alxaq ah laa macbuuda hayro cid kale laa macbuuda bixaqin ila allah marka walilaah macnihiisuna waxa weeye alma'luuh ilaah asalkiisa waxaa laga keenay ay almacbuud kii la caabudaayey xubban wa tacdiiman loo caabudaayey qaala allahu tacaala wailaahukum ilaahun waaxid laa ilaaha ilaa huwa araxmaan araxiim ilaahayna waa ilaah waaxidka ilah kalena malihida shahid allahu anahu laa ilaha illa huwa almalaaikatu walulcilmi qaama bilqist waynoo saarma haddaba allah subxaanah watacaala cibaadada in loo gaar yaro wey wa kullu ma takada ilahan matakada ilaahan maca allahi wax walba oo ilaah laga dhigto waa ilaah baaila uluuhiya baaila wey saa daraadeed ba ilahay waxau yidhi markuu radiyayey dalika biana allah huwa alxaq wa ana maa yadcuuna min duunih waxa ka sokeeyo ay caabudayaana huwa albailu waa baail wey wax jira ma ah marka allah subxaana watacaala keligii in la caabudo wey cid kale oo la caabudaayo oo cibaado loo leexinaayo ma jirto anwaacu lcibaadana waa soo marna allah sidoo kale waxa uu yidhi in hiya ilaa asmaa'un samaytumuuha antum wa aabaa'ukum ma anzala allahu biha min suldaan idinka ayaa magacyadaan ula baxay idinkaa ilaahaya ka dhigtay ilaahayna wax xujo ah kuma soo dejin atujaadilunanii fii asmaa'in samaytumuuha antum wa aabaa'ukum ma anzala allahu biha min suldaan marka fii suurati acraab ma waxaad ugula doodaysaan buu yidhi waxa weeye nabiyullaahi huud calayhi salaam warma waxaad ugula doodaysaan oo waxa weeye aada ugula murmaysaan markaa idin ilaahay keliga caabuda ma waxaad ugula doodaysaan ugula murmaysaan waxaad idinku magacyo ula baxdeen oo aan ilaahaya ahayn miyaad igula doodaysaan oo aan wax xujo ahayn nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam sidoo kale waxa uu yidhi labadiisii saaxiib yaa saaxiibaya sijni arbaabun mutafariquuna khayrun am illaahu alwaaxid alqahaar war ilaahyo kala baxsan oo kala duwan oo fara badan miyaa khayr badan mise ilaahaga keligii oo qaahirkaa ha allah baa khayr badan wey maa tacbuduuna min duunihi ilaa asmaa'un samaytumuuha laba wiil baa xabsigii la galay labadii wiil baa riyooday mid wuxuu ku riyooday in waxa weeye la beldelayo madaxiisii ay waxa weye shimbira cunayaan midna wuxuu ku riyooday inuu waxa weye boqorkii uu sharaab waraabinayo laba wiil bay ahaayeen baa layidhi oo cuntada sun ugu daray boqorkii marka midna cuntaduu samayn jiray midna sharaab kii cuntada samayn jiray baa sunta ku daray laakiin labaduu heshiis bay ku ahaayeen inay dilaan bay rabeen markaasay la qabtay kii marka sharaabka waxaa la ogaaday inuusan sharaabkii sun ku darin kii cuntaduna uu sun ku daray kii cuntada waa la dilay kii kalena waa la daayey haddaba marka nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam waa waaniyo wuxuu yidhi war waxaanaad caabudaysaan ilaahyo ma ahee ilaahay caabuda waxba kama jiraane dadkaan iyo waxaanaad caabudaysaan ilaahyo ma ah waqad abdala allahu subxaanahu watacaala itikhaada almushrikiina haadihi alaaliha biburhaanayni cadiimayni buu yidhi sheekhtamiin laba daliil oo waaweyn ayuu ilaahay ku caddeeyey waxaan la aabudaayo oo la baryaayo oo loo qayshanayo oo ilaahay ka sokeeya inayna ilaahya ahayn wax qaymo ana aysan lahayn kow midda ugu horraysa oo daliisha ilaahay ku daadilay waxa weeye wuxuu caddeeyey allah annahu laysa fii hadihi alaaliha waxa weye ilaahyadan alatii yatakhiduunaha inaysan u sugnaanin min khisaa'is aluluuhiya uma sugnaanin leanna sababtu maxay tahay iyaga laftigoodaaba makhluuqe iyagaaba la abuuray dee alkhaaliqa lama abuuro alkhaaliq waa kii wax abuuray makhluuqna waa kii la abuuray wax ma hantaan oo wax ma keeni karaan oo naftooda wax uma hantaan ti ilaahay aayad laha yaa ayuha naasu duriba matalun fastamicuu leh ina aladiina tacbuduuna min duuni illahi lan yakhluquu dibaadan diqsi ma abuuri karaan wain yaslubuhum dibaabu shay-an laa yattakiduuhu min laa yastanqiduuh daa'ufa daali walmadu haddii diqsigu wax kala caraba xataa kama dhigan karaa waa ka ilahay wuxuu aayad kale ku yidhi waitakaduu min duunihi aalihatan laa yakhluquuna shay-an wahum yukhlaquun walaa yastadiicuuna walaa yamlikuuna lianfusihim daran walaa nafca walaa yamlikuuna mowtan walaa xayaata walaa nushuura balfi war wax isagii la abuuray oan wax abuurin oo aan ku hanan karin naftiisa wax u hanan karin dhibaato iska celin karin nafci keeni karin geeri iska celin karin cid ka celin karin nadaal keeni karin waxba awoodi karin maxaa lagu farayaa waxaas wuxuu taraya wuxuu taraayo iyo wuxuu qiimaha leeyahay ma jirto aayad kale ilaahay waxa uu ku yidhi qul idcu aladiina zacamtum min duunihi laa yamlikuuna mihqaala daratin u yeerta baa la yidhi wax alla waxaad ilaah ka sokeeyood caabudaysaan ma hanan karaan mihqaala daratin fi samaawaati walaa fi lard dhulka iyo samada midna wax kama hantaan wamaa lahum fiihima min shirkin wax ay ku leeyihiinna ma jirto wamaa lahum minhu min dahiir wax ay ilaahay caawiyeenna ma jirto walaa tanfacu shafaacatu cindahu ila liman adina shafaacana male he maxay tarayaa marka waayahay ha ayushrikuuna maa laa yakhluqu shayan wahum yukhlaquun aayadaha waa badan yihiin radiyaya in waxa weye ilaahay wax lala wadaajiyo inay tahay baatil oo dembi weyn ay tahay haddaba wadaa kaanat haadii hadday tahay arrintaasi xaalkii ilaahyadii la caabudaayay inayna waxba tari karin hadda waa baatil marka oo waxay taraysa ma jirto sidoo kale ana haaulaai almushrikiin mushrikiintan kaanuu yuqiruuna waxay qirayeen biana allaha tacaala waxdahu alrab alkhaaliq almalik almudabir almuxyi almumiit way qirayen ee haddaad markay qiraysaan allihii ila yihi yaa ayuha annaasu ya ayuha الناas اعbuduu rabkm اladي khalqkm اladiina min qabliكm lacalakum tattaquun aladi jacala lakum اlأrضa firaasha والsamaءa binaءa وأnzla min الsamaءi maa intaasoo wanaaga allihii idii gale aabuda hadiina ida yihi ilahay waxau yihi falaa tajcaluu lilahi andaadan وantum taclamuun idinkoo garanaya maxaad ugu samaynaysaan marka nid lanna way garanayeeno waxaa la yidhaha hadii ilahay waxau yihi walain sa'altum haddaad weydiisid man khalaqahum layaquluna ee haddaad garanaysaan marka ilaahay keligii inuu ida abuuray maxaad shirkiga ugu samaynaysaan warka waa dembi weyn marka waa khalad weyn oo ay galeen iyaguna way qiraayeen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfaa bay odhanaysa uma caabudayne wax kale eh ilaahay unbay noo dhoweynayaan ee ma ayna lahayn iyagaa ilaahiye ah oo aan caabudaynaa oo waxa weeye na abuuray iyagaa rabbiya oo na abuuray oo waan caabudaynaa weligood maay odhan oo waxay yidhaahdeen ilaahay baan ugu dhowaanayna waa sida dadka maanta qaarkood sameeyaan awliyada baryadeeda ilaahay baan ugu dhowaanaynaa bay ku leeyihin waa khalad wey marka ilaahay baa la barya halkaana waxaan uga gudubnay aliimaanu biuluuhiyati illahi subxana wa tacaala alraabic waxa weeye aliimaanu biasmaa'ihi wa sifaatih ilaahay inaad rumaysid sifaatkiisa iyo asmaadiisa ayaa waajiba waana ihbaatu maa ahbatahu allahu linafsihi naftiisa wixii uu isku sugay isagu fii kitaabihi kitaabkiisa ayaa la rumaynayaa sunnadiisa nebiga calayhi salatu salaam sunnaha nebiga wixii uu ku sugay ayaa la rumaynayaa oo min alasmaa'i asmaa ah wasifaati sifaat ah asmaa alxusna ilaahay baa yidhi walilahi alasmaa alxusna fadcuuhu biha afar arrimood baa marka la iska ilaalinaya taxriif waa la iska ilaalinaya taxriifku waa macnihii in la bedelo oo markii lagu yidhaahdo allah uu yidhi samiic inaad tidaamada samiic bilaa samcin ilahay waxaa maqle waa qatar ama taxriifku taxriifku waxa weye waa ta'wiilku markii lagu yidhaahdo waxa weeye allah subxaanah watacaala uu yihi limaa khalaqtu biyadaya bal yadaahu mabsuudataani inaad tidaamada waa awood iyo qudre e ilaahay gacmo looma sugacayo taxriif baa la yihahda walaa tacdiilin inaad diidid weeye tacdiilkuna oo tiraad maya samiicun bilaa samci waxba ma maqlo oo sifaatka ilaahayba aadiidin walaa takyiifna lama ogola inaad kayfiyesidoo tiraahid ilaahay gacantayda kaluu leeyahay laa iyadan lama ogola walaa tamhiilin macnaha takyiifku waxa way adigu inaad tilmaantay oo tiraahid saasay u egtaha maya walaa tamhiilin taaday tayday u egtahay inaad tiraahidna lama ogola sidaa daraaddeed ayaa wuxuu yidhi imaamu malik markii la weydiiyey alraxmaanu cala alcarshi istawa ayuu yidhi alistiwaau macluumun istiwaada waa la yaqaanaa luuqadda carabiga waaliimaanu bihi waajib hawalkayfu majhuulun kayfiyada laakiin ma naqaan qaaf waaliimaanu bihi waajib inaan rumaynana waa waajib waasu'aalu canhu bidca in la isweydiiyana waa bidco oo layihaha ilaahay seebu carshiga ugu sugnaaday waa bidca in la isweydiiyo lan ilah ba araxmaan cala arshi istawa bas halkaasay saxaabadii ku joogsadeene adiguna ku joogso ilahayna waxau yihi walilahi alasmaau lxusnaa fadcuuhu biha asmaada ilaahay wanaagsan ku barya buu yihi ilaahay wadaru ladiina yulxiduuna fi asmaa'i sayujzawna jahanama bima kaan sayujzawna maa kaanuu yacmal wixi ay samaynayeen oo asmaada ilaahay ay taxriifinayeen waa laga abaalmarinayaa maalinta qiyaama walilahi almasalu laclaa waa sifaatkii ilahay sifaatka sareeyaduu leeyahy waa ka haddaba allah subxaana wa tacaala sifaatkiisa iyo asmaadiisa u ogolow sidii nebiguba ugu ogolaaday saxaabadu ugu ogolaadeen oo ha inkirin waa ka qaala sheekh cutaymin raxima llahu tacala wuxuu yihi waqad dalla fii hada almr daa'ifataani laba qolobaa ku dhumay marka alasmaa wasifaat inkiraadooda iyo diididooda kow qolada hore waxa weeye almucadala aladiina ankaruu alasmaa wasifaat waaba inkireen iyagu mucadala la yidhahdo ee waxay yidhahdeen wax sifaadah iyo wax aan u sugayno ilaahay ma jirto waana diideen qoladaas waa dhumeen marka waa ku gaaloobeen aayadihii ilaahay soo dejiyey waa ku gaaloobeen maxaa u geeyey jahligooda ila wuxuu u geeyey sifaadka makhluuqa oo wa- sifaadkii makhluuqaadka oo innaga sifaadkii ilaahay inoo she- inoo sameeyey gacmaheennii wejigeennii ee maqalkeennii iyo waxay kala garan waayeen kan ilaahay markaasu waxay yidhahdeen kulli waa diidnay ilaahay uma sugayno ila kan dadka ma diidi karaana waa u jeedaane qoladaa marka waa dhumeen qowlkoodaasna waa baatil leanna sababtu waxa weeye ilahay waxa uu yihi laysa kamilihi shay-un wa huwa asamiicu lbasiir ilaahay wax la mida ma jiraan ay sifaadkiisa iyo awooddiisa iyo wanaagiisa ilaahay wax la mida ma jiraan wa huwa alle assamiicu mid wax maqlo wey alcaliimu mid wax walba og wey marka sidaa daraaddeed ayay ahlu sunna waljamaca waxay qabaan in ilaahay sifaadkiisa la sugaayo oo aan la diidaynin sidoo kale caqliyan buu xataa kalaamkoodu baatil u yahay leanna sababtu waxa weeye makhluuqaadka laftigooduba isku sifaad maaha oo hadda inagu gacmaan leenahay lugaan leenahay maqal baan leenahay arag baan leenahay weji baan leenahay maroodiguna intoo kale buu leeyahy haddana labadeenuba makhluuq baynu nahay ilaah bayna abuuray isku shaqo malihi ha makhluuqaadka ilahay waa kala duwan yihin haddii marka makhluuqaadka ilahay kala duwan yihiin seebaad marka sifaadkii makhluuqaadka ilaahay waxa weeye aada ugu shabahaysa waa khata wey oo waxa arrin khaldan oo caqliyan xataa khalad u ah marka mucadalaa la yidhahdaayo ibn qayim raximah llahu tacaala ayaa kitaabkiisa ku radiyay asawaa'iq almursala waxa weeye aad ugu radiyay aaaifatu thaaniya waxa weeye almushabbiha waa kuwa makhluuqaadka ilaahay ku shabaha oo waxay leeyihiin anigu gacantayda oo kalebu ilaahay leeyahay haadaa kufri waa gaalnimo iyaduna oo lama ogola liannahu laysa ka mitlihi shay buu yidhi ilaahay marka qoladaanna laysa ka mitlihi shay-un bay ku gaaloobeen qoladii horena waxay ku gaaloobeen wa huwa samiicu lbasiir ahlusunna waljamaacana laba aayadda labada dhinacba waa ku dhaqmeenoo waxay yidhahdeen laysa ka mitlihi shay-un ilaahay wax la mida sifaadkiisa ma jiraan sifaadkiisiina waa u sugeen oo huwa samiicu lbasiir bay dheheen markaa qowlka saxiixa marka marka qoladaana almushabbiha la yidhaahdaayo waa kalaamkoodu iyagana waa baatil oo waxa weeye kharab wey marka lama ogola inaad taasoo kale ku dhacdo waxay yidhahdeen haddaanu ilaahay u sugno weji waa wejigayoo kaluu noqonaya marka waa ka nafiyeynaa kalaamkaasi waa baatil caqlan wa sharcan ayuu baatil ku yahay oo waxa weeye ooy uusan maaragtay ku sugnayn sidaa daraaddeed in ilaahay laga baqo oo sifaadka ilaahay loo sugo ayaa la rabaa oo aan la inkirin qofka inkirana khatar buu ku sugan yahay oo waxa weeye arrin khatar ku sugan yahay maxaa laga faa'iidayaa marka fawaa'id badan bay leedahay in sifaadka ilaahay la sugo fawaa'id badan baa laga helaa iyo waxa weeye ilaahay intaa loo rumeeyo marka afar baynu ilaahay u rumaynay aliimaanu biwujuudihi jiritaankiisa aliimaanu birububiyati rabbinimadiisa inuu khaaliqiyo oo rabbi yahay aliimaanu biuluuhiyatihi cibaado inuu keligi leeyahay aliimaanu biasmaa'ihi wa sifaatihi asmaadiisa iyo sifaatkiisa waa rumayn afartaa qofka rumeeya waxa uu ka faa'idayaa fawaa'idaa soo socota taxqiiqu tawxiid illahi subxaanahu watacaala awalan wuxuu xaqiijiyey tawxiidka ilaahay oo uu la yimid tawxiid saxiixa buu la yimid athaani waxaanu ka- ka faa'iidaynaa kamaalu maxabat illahi subxana wataala ilahay buu jeclaanaya oo qofkaasina ilahay ilahayna waa jeclaanaya maadaama uu tawxiid iyo wanaag la yimid inaguna maxaba inoo kordhayso ilahay waa jeclaanaynaa markaynu sifaadkiisa barano saddex waxaynu ka faa'iidaynaa taxqiiqu cibaadatihi cibaadadii baynu la imaanaynayo waynu caabudayna saa daraaddeed marka inaynu saa ugu dadaalno ayaa la rabaa markaas intaa weeye aliimaanu billaahi inuu rumeeyo marka waxa yihi wa arkaanuhu sita arkaantiisu waa sit waa lix aliimaanu billah an tu'mina billah ilahay inaad rumayso wa malaa'ikatihi waa rukniga labaad malaa'igta ilaahay inaad rumaysid ayaa iyaduna waajiba almalaa'ika maxaa la yidhahda waa caalam haybiy caalamun haybiy wey waa caalam ilaahay abuuray oo makhluuqaho haybigaho inaga aynu u jeedin ilaahay unbaa garanaya waa addoommo ilaahay abuuray wax kale oo ay sameeyaan ma jirto ilaa cibaadadaa ilaahay mooye mana laha khasaa'isu rubuubiya iyaga rabbi lagama dhigto lamana caabudo iyagu waa makhluuq sida ilaahay inoo abuuray nabigaa caddeeye calayhi salaatu wasalaam annahum khuliquu min nuur nuur in laga abuuray innagana dhoobaa laynaga abuuray ilaahay baa inoo caddeeyey jinkana waxaa laga abuuray shaydaanka waxaa laga abuuray maaragtay naar baa laga abuuray oo nabiga caddeeyey haddaba allah subxaana watacaala waxa uu yidhi isagoo inoo caddaynaya oo waxa weeye addoommo ilaah inay yihiin waman cindahu ilaahay agti kuwa jooga oo samada jooga laa yastakbiruuna can cibaadatihi cibaadadii ilaahay iskalama weynaadaan waaa wy walaa yastacsiruun maan iskalamana weydaan mana diidaan oo waxa weeye ilaahayn bay caabudayaan yusabbixuuna alleyla waannahaara laa yafsiruun habeen iyo maalinba ilaahay u tasbiixsanay waa cibaadun mukramuun cibaadun mukramuun wey ilaahay baa abuuray ilaahayna wuxuu u abuuray laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun waa ka haddaba waana fara badan yihiin aad bay u badan yihiin oo nebigu waxa uu sheegay calayhi salatu salaam xadiidkii al-israa walmicraaj anas u wariyey waxa uu sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam in uu bayt albeyt almacmuur inuu nebigu tegey oo samada toddobaad ku yaal maalin walba waxaa ku cibaadaysta toddobaatan kun oo melag sabcuuna alfa malakin ayaa maalin walba ku cibaadaysta maanta markay ka baxaan janistan bay u helimayaan inay maalin damba kusoo noqdaan fayl baa loogu jira ha kayu oo waxawy maalin walba toddobaatan kun baa ilaahay ku caabuday imaam albukhaari iyaa warinaya iyo muslim sidaas xaramka aad aragtay loogu dawaafayo ayay ugu dawaafayaan hadda innaga waxaa laga yaabaa xajka sida loo buuxiyoo kale kabacdi waxaa laga yaabaaba inay waxa weye maalmaha kaleo iska firaaxay laakiin iyagu maba helayaan janiska u yilimayaano waa buuxaa maalin walba farabadno intay ka qabaan ilaa qiyaamasa waliimaanu marka iimaanka la rumaynaayo bilmalaa'ika malaa'igta iimaanka la rumaynaayo oo waxa weeye aynu rumaynayno wuxuu isaguna keensanayaa arbacata umuur afar arrimood ayuu isaguna keensanaya afar arrimood baa loo rumaynaya malaa'igtana alwal aliimaanu biwujuudihim horta inay jiraan baad rumaynaysa leanna ilaahay baa leh waman cindahu laa yastakbiruuna can cibaadati ilahay baa faray waa cibaadun mukramuun buy ha athani waxaa loo rumaynaya aliimaanu biman calimna ismahu minhum biismihi baynu u rumaynayna magaciisa aan u rumaynayna kii aynu la inoo sheegay magaciisa magaciisa aan u rumaynayna ka jibriil sida jibriil oo kale waxaa leenaha jibriil waa malak min almalaa'ika ilaahay abuuray baynu u rumaynayna waman lam naclam kuwii aynu garanaynin magacoodana numinu waxaan rumaynaynaa ijmaalan numinu bihim ijmaalan inay malaa'ig yihiin oo ilaahay abuuray baan rumaynaynaa makhluuqaadna ay yihiin waa sida dadka oo kale hadda qofkii dadka laguu sheego hebel lagu yidhaahdo oo magaciisi laguu sheego magaciisaad ictiqaadaysa in hebel la yihahdo qofkaa waad garat marka tanna waxa weeye haddaa jibriil laguu sheegay jibriil baynu rumaynayna inuu malaaigta ka mid yahay oo waxyiga keeno baynu rumaynaynaa acmaashiisa duuduubna waxaan rumaynaynaa malaaigta o dhan athalith aliimaanu bima calimnaa min sifaatihim wixii tilmaantooda la inoo sheegay tilmaantoodaan rumaynayna sida jibriil oo kale leanna nebigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu arkay isagoo lix boqol oo garabilo baallaha uu ku duulo lix boqol oo garbaadle janaax ayuu ah haddaba sidaasaynu u rumaynayna oo waxaa leenaha ilaahay saas uu abuuray ha faadil samaawaati waalardi ilaa waatula faadil samaawaati waalardi markuu ilahay rasuul ka shee- ka sheekeeyey malaa'igta ee ilaahay waxa uu yidhi wa min almalaaikati malaa'igtiibu ilaahay waxa uu ka yeelay uli ajnixatin matna watulaata waraba kuwa waxa weeye kala duwanba qaar baa laba leh saddex leh afar leh lama garanayo marka sidaa daraaddeed laakiin jibriil waxaan u rumaynaynaa lix boqol oo baal inuu leeyahy ayaynu u rumaynay waka saasaynu u aaminaynaa waynu ogolana waxaan kaloo rumaynaynaa malaa'igtu biidni illaahi inay inta isbedelaan ay waxa weeye qof caadiya iska soo dhigi karaan laanna sababtu waxa weeye sidii jibriil oo kale markuu nebiga u imaanayey isaga soo dhigay nin caadiya markuu maryamo u yimid oo ciise ugu bishaaraynayey basharan sawiyan buu isaga soo dhigay waka markaasu ilaahay ka magan gasho qaalat inii acuudu biraxmaani minka in kunta taqiya qaala inamaa ana rasuulu rabbi liyahaba laki ghulaaman zakiya waka sidoo kale markuu u yimid oo nebiga calayhi salatu salaam su-aalaha weydiinaya xadiidkii jibriil oo inoo imaan doona qof caadiya iska soo dhigay waka marka waxaynu rumaynaynaa ma malagu in ilaahay awooddiisa uu saas uu isku bedeli karo laakiin ilaahay baa uu ogolaaday ma aha inuu wuxuu isagu samaynaayo ma aha ee ilaahay baa saa ugu talagalay sidoo kale malaa'igtii u timid nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam oo loo soo diray inay qoomunuud halaagaan markay ibraahim u yimaadeenna oo ugu- ugu bishaareeyeen ismaaciil waxa le isxaaq ugu bishaareeyeen iyo yacquub ugu bishaareeyeen wiilal dhalinyaha iska soo dhigeen markay luud u tageenna wiilal dhalinyaha iska soo dhigeen leanna warkaa markay nebi ibraahim u yimaadeen dinubuu u qalo wuxuu is yidhi martisoor u sameeyo martiqaad buu ugu talagalay marka ilaahay baa awooddaa iska leh suu doonana yafcalu maa yasha alraabic waxaan u rumaynaynaa aliimaanu bimaa calimna min acmaalihim wixii aynu garanno la inoo sheegay acmaasha ay sameeyaan acmaashoodaan u rumaynayna allatii yaquumuuna biha ay waxa weeye ay acmaasha ay sameeyaan biamri illaahi amarka ilaahay oo maxay yihi ka tasji waxa weeye sida ay maaragtay eh, tasbiixda tahliisha cibaadada ay ilaahay caabudayaan hameen iyo maalin kulli saasaynu u rumaynaynaa waxaynu kaloo u rumaynaynaa inay acmaasha ay samaynayaan oo waxa weeye aan iyagaba khaaska ku ahayn oo gaar qaarkood u samaynayaan guud ahaan waxaan u rumaynaynaa inay ilaahay caabudaan oo cibaado ilahay u taagan yihin laa yacsuuna allaha maa amarahu gaar ahaanna waxaa jira qaar acmaashoodii si gaara la inoogu sheegay oo layna yidhi acmaashaasay qabtaan sida jibriil oo kale oo amiinul waxyi ah waxyiga ayuu keenaa inuu jibriil yahay kan ilaahay waxyiga ka soo qaada inuu yahay ayaan u rumaynayna sidoo kale mika-iil almuwakalu ee bilqadar ee almadar madarka ayaa mika-iilna roobku mas-uul ka yahay isaga ayaa loo xilsaaray iyo nabaadka soo baxayo saasaan u rumaynayna sidoo kale waxaan rumaynaynaa malakulmowt oo loo xil saaray inuu biqabdi alarwaax nafta inuu qabto iyo wa acwaanuhu kuwa la shaqeeya sidoo kale maalik baynu rumaynaynaa oo mas-uul ka ah naarta loo xil saaray waa khaasinu naarwe iyo kuwa la shaqeeyaba sidoo kale waxaan rumaynaynaa kuwa waxa weeye loo xil saaray jiniinka oo melagga loo soo diraayo markii nafta lagu afuufo ilmaha oo uurka hooyadii uu ku jiro ayaa melag loo soo diraya markaasaa waxaa la qoraya bikatbi risqihi wa ajalihi waxa weeye wa camalihi waa kulli waa la qoraya taasna saasaan u rumaynayno oo ma diidayno waayo sababtu waxaa weeye adilada ayay ku sugnaatay oo waa laynoo sheegay waxaynu kaloo rumaynaynaa qofka marka qabriga la dhigo kuwa su-aalaha weydiinaya ataahu malakaani buu yihi nebigu laba melag baa u imaanaya oo waxa weeye yanharaani canaananaya oo markaas su-aalihii weydiinaya waa inoo soo hormartay waxaan kaloo rumaynaynaa waxa weeye malaa'igta oo dhan kulligood acmaasha ay qabtaan inay waxa weeye allah subxaana wa tacaala waxa weeye mid walba camalkuu qabto oo ilaahay u diray aynu saa u rumaynaynaa oo waxa weye nu aaminayna haddaynu marka afartaas imaan la nimaadno alimaanu biwujuudihim inay jiraan ay joogaan aliimaanu biman calimnaa minhu biismihi isimkiisa aynu rumayno sifaadkooda aan rumayno camalka ay qabtaan aan rumayno waxaynu ka faa'iideynaa alcilmu inaynu cilmi u yeelano bicadanati illaahi subxaana watacala ilahay awoodiisa iyo weynankiisa wax walba inuu abuuri karo waxaynu kaloo ka faa'iideynaa hinaayada ilaahay uu inoo galay wanaagga uu inoo galay ee bilow aamniga xafadaashida kuwa acmaasheena qoraya kuwa ina waardiyeynaya shaydaanka inaga ilaalinaya way badan yihin waxaynu kaloo ka faa'iideynaa waxa way midda saddexaad malaa'igtu inay cibaado ilaahay u taagan yihiin inaguna waan ku dayanaynaayo inay mu'miniin yihiin walaalaheena inaguna marka saasaynu ugu dayanaynaayo waynu la nimaadno cibaadadii haddaba dadka qaar baa inkiray oo waxay malaa'igtoo dhan ba diiday oo waxay yidhahdeen wax malaa'ig la yidhahda ma jiraane waa awoodda ilaahay baa laga sheekeynayaayo degdega khayrka iyo baa laga sheekeynaya waxaase waa baatil wa qofka nooca aaminana diinta ilaahay waa ku gaaloobaya sababtu waxa weeye allah subxaanahu wa tacaala ayaa caddeeyey alxamdu lilahi faadir asamaawaat waalardi jaacil almalaa'ikati rusulan uli ajnixatin matna wa hulaata warubac ayadaa intaa ilaahay isaba dhigay allihii malaa'ig abuuray oo ka yeedhay waxa weeye kuwo uu soo dirayo oo waxa weeye ajnixo ay ku duulaan le baalal ay ku duulaan sida ilaahay innagaba inoo abuuray haddii qofka malaa'igta jiritaankeeda inkira waa qof dadka inkiraya kuwii la mid yihi leanna ilaahay baa dadkaba abuuray ilahay waxau yihi walow taraa id yatawafa aladiina kafaruu lmalaa'ikatu yadribuuna wujuuhahum wa adbaarahum haddaad arki lahayd maalinta gaaladii ay malaa'igtu garaacayso waa maalintay dhimanayaan wejiyada ka garaacaya walow taraa id yatawafa aladiina walow taraa id الظaalimuuna fii gamaraati اlmowti wاlmalaa'ikaةu baasiduu aydiihim akrijuu anfusakum alyawma tujzauna cadaab alhuun waka malaa'igtaa marka gacmahoodii fidinaya oo waxa weye saa u samaynaya qofka inkiray hadday wuxuu aaminayaanba jirinba waka xataa idaa fuzica can quluubihim qaaluu maada qaala rabukum qaaluu اlxaq wa huwa alcaliyu اlkabiir waxaa ku sugnaaday xadiid baa fasiray nabiga alayh salat slam baa caddeeyey allah subxaana watacaala markuu waxyi u waxyoonaayo ayuu jibriil waxa weeye u waxyoonay markaasaa waxaa dhacaysa malaa'igtoo dhan inay garbaha intay isla dhacaan ay waxa weeye dhacayaan markaasay waxa weeye markii ay soo kacaan ay waxay leeyihiin maadaa qaala rabbukum rabbigiin muxuu yidhi markaasaa jibriil odhanayaa qaala alxaq xaq buu yidhi sidoo kale nebigu wuxuu inoo sheegay sida imaam albukhaari wariyey in allaha aab ana allaha subxana watacala idaa axabba haddii uu jeclaado cabdan adoon uu jeclaado naadaahu jibriil jibriil buu u yeeraa markaasuu wuxuu ku yidhaahdaa waxaan jeclaaday hebele jeclow markaasuu jeclaadaa markaasuu jibriilna wuxuu ku yidhahdaa malaa'igta ilaahay hebel buu jeclaaday jeclaada markaasay jeclaadaan markaasaa jacaylkiina dhulka loogu soo dejiyaa markaasaa waxaa jeclaada ahlulardi qubuul ayaa loo soo dejinaya markaasaa la jeclaanaya waka imaam bukhaariga qaybka baa warinaya haddaba marka qofka waxaasoo dhan inkiray xagee buu marka caqligiisii xagee aaday xagee buu marka oo waxa weeye seebuu ilaahay u rumaynayaa oo waxa weeye dariiqii wanaagsanaa uu u raacayaa hadduu intaasoo dhanba diiday waa arrin aada iyo aad u khatara weeye waana baab khatara inuu qofkaasi ku gaaloobayana laa shaka nusuustaas haddii uu diido waa arrin aada iyo aada u khatara weeye sidoo kale nabigu wuxuu noo sheegay maalinta jumcada inay masaajidka iridiisa imaanayaan oo dadka magacyadooda qorayaan markii imaamku bilaabana ay joojinayaan marka malaa'igta noocaasa ma inkiri karno qofka inkirana khatar buu ku sugan yahay midda afraad waxa weeye midda saddexaad an tu'mina biاllahi wamalaa'ikatih wa kutubihi waa ruknigii saddexaad alkutub waa jamcu kitaab kutubna waxa weye waa kutubtii ilaahay soo dejiyey oo assamaawiga ah baynu rumaynaynaa qur-aankeenaynu rumaynaynaa towraad baan rumaynaynaa injiil baan rumaynaynaa kulli waa rumaynayna horta cumuuman saasaynu rumaynayna iyaduna afar arrimood wey ayay keensanaysaa alimaanu bilkutub afar arrimood awalan tan ugu horeysa alimaanu biana nuzulaha min cindi illahi subxana wa tacala إله إنه سودجي حقا في حقا إله إنه سودجي الثاني الإيمان بما علمنا ولا أنه قرمي اسمه سيدا قرآنك توراة إنجيل زبور صحف إبراهيم وموسى فاصل ورمينا توراة وحالسية قرآنك وقرآنك يعني النبي محمد وسلم توراة نبي الله موسى إنجيل نبي الله عيسى زبور نبي الله داود وعوه صحف إبراهيم وموسى iyadana waa kutub saasaan ulamaynayna kulli nabiyullaahi daawuud ayaa la siiyey zabuuran saasaan ulamaynaynaa haddaba wixii aynu magacooda lagnoo sheeginna ijmaalan baa u rumaynaya leanno allah subxaana wa tacaala rasul buu diray nebiyuu diray nebi kasta iyo rasuul kastana kitaab baa loo loo waxyooday oo la siiyey marka waan rumaynaynaa oo saasaan urumaynayna ilaahay baan rumaynay iyo wuxuu soo dejiyo o dhan الثالث تصديق ما صح من أخباره وحول أو صحيح أو كأن صحي أخبار تيبي وهم لأنه قال كتاب كنا بالإنوغشيكي قال نبدا إنوشيبي وهم إلينا الرابع وحوي العمل بشريعته wixii aan la nasakhin kutubtii horena waa ku camal falaynaa laakiin inagu waxaan ku camal falaynaa maanta waa shareecadeena ee kutubtii hore lagu camal fali mayo leanna kutubtii hore waa la nasakhay oo allah subxaana wa tacaala waa nasakhay kutubtii hore waanzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi musadiqan lima bayna yadayhi min alkitaabi wamuhayminan calayh muhayminku ay naasikan xaakiman wuu xukumayaayo wuu nasakhayaa oo wax walba wuu kala saari haddaba waxaynu ka faa'idaynaa haddaynu kutubta dhan rumayno alcilmu bicinaayat illahi subxana watacala bicibaadih ilaahay suu addoommadiisa u ilaaliyey leanna haddaan kutub loo soo dejin waa uragaaloobi lahaye midda labaad alcilmu bixikmat illah xikmada ilahay baynu ka faa'idaynaa sida uu waxa weeye ugu dadaalay addoommado dhan waxaynu kaloo ka faa'idaynaa oo faa'ido ah waxa weeye in aynu garanno marka ilaahay maadaama uu saa inoo wanaajiyey oo saa inoogu dadaalay inaynu ku dadaalno likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaajan bu ilahay qolo walba ilaahay shareecau siiyey qolo walba ilaahay axkaam buu u dejiyey ilaahay ay ku caabudaan rasuul baa loo diray nebiyaa loo diray iyagana saasay ugu caabudeyn marka taasaynu inaguna aaminaynaa oo aynu raacaynaa oo ma diidayno wey intaa marka haddaynu la nimaadno waxay noqonaynaa dad mu'miniina oo ilaahay ka cabsaday oo waxa weeye dariiqii xaqa ahaa maray baynu noqonaynaa wa ilaa haddii kale waxaynu noqonaynaa dad dhumay walciyaadu billaah ilaahay markay naga badbaadiyo inaynu dhunno ilaahayna hayna waafajiyo dariiqa xaqa ah marka insha allahu tabaaraka watacaala arkaanu liimaankii waxaynu sharaxnay aliimaanu billah wa malaa'ikatii wa kutubii saddex baynu sharaxnay saddex baa inoo dhiman halkaa ayaan ku joojinaynaa marka insha allahu tabaraka wa tacala wallahu aclam billahi tawfiiq